kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka subaxnimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo warbixin la xiriira howlgallada socdo siiyey midowda yurub maamulka hirshabeelle oo war ka soo saaray qaraxyo khasaare badan dheliyey oo ka dhacay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka hadlay howlgallada cusub oo ka bilowday deegaanada maamulkaas garaad xuseen garaad maxamuud cagey oo socdaal nabadeed ku marayey deegaanada somalilan iyo puntland oo muqdisho lagu soo dhoweyay iyo qaar ka mid ah ciidamo hor leh oo ku biiray howlgalka ka socda koonfurta gobolka mudug
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa axad taariikhduna ay tahay shan iyo tobanka bisha koowaad sannada labada kun saddex iyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada qaranka kula kulmay safiirka midooda yurub ee soomaaliya iyo qaar ka mid ah danjiriyaasha dalalka midooda yurub u jooga soomaaliya ayaa uga warbixiyey guulaha laga gaaray dagaalka al-shabaab looga saarayo dalka iyo dhammaystirka dastuurka dimuqraadiyeynta iyo deyn cafinta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo danjiriyaasha la wadaagay sida ciidamada qaranka oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed ay deegaano badan al-shabaab uga saareen oo ka tirsan gobolada shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug ayaa tilmaamay in halganka ka socda dalka oo al-shabaab meelo badan looga saarayo weliba qorshaha dhammaystirka dhismaha hay-adaha muhiimka u ah dowladnimada iyo xaqiijinta horumarka iyo mudnaanta dowladnimada iyo xaqiijinta himilooyinka ay muddo dheer ku taamayeen shacabka soomaaliyeed gaar ahaan qorshaha la wareegidda mas-uuliyadda amniga dalka dhammaystirka dastuurka deyn cafinta xoojinta iyo dimuqraadiyeynta federaalka iyo adkeynta dowladnimada ayuu la wadaagay mas-uuliyiintaas uu kula kulmay madaxtooyada qaranka ee villa soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka hadlay howlgallada ka bilowday deegaanada maamulkaas iyadoo haatan gulufka ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa maamulkaba ay ku wajahan yihiin deegaano ka tirsan galmudug oo al-shabaab ay kaga sugan yihiin iyadoo al-shabaab haatan meelo badan oo shabeellaha dhexe ka tirsan gaar ahaan hirshabeelle maamulkeeda laga saaray wuxuuna madaxweynuhu sheegay in dhowaan howlgalladaas ay bilaaban doonaan
walaalayaal shalay haddii deegaanba mar uu dagaal ku jiray ama dowlad goboleedba mar uu dagaal kula jiray khawaarijta ee deegaanada iyo dowlad goboleedyada ay kala dambeeyeen maantan waxaan joognaa iyadoon loo kala harin ee gacanta la wada saaray ee soomaaliyooda aragtay ee la yidhi waa naga bes kuwaanu maanta kabacdi aan iska fujinno la yidhi baan maanta joognaa oo guud ahaanna gelmudug looga istaagay soomaalina ay meel walbay joogto u taagan tahay waxaan rabnaa maantay waxa ka dambeeya wixii ay galeen maalintan ka goy lahayn weeye waa maalintii laga goy lahay waxay galeen waa maalintii ay helidhadhabi lahaayeen dhibaataday u geysteen dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxay joogaan ayagoo gabalkoodii dhacay ayagoo maantay soomaali meelay joogtaba u soo jeesatay joogaan meelaha ay galmudug ka joogaan waxaan rabnaa sidii caadada u ahayd reer baxdo inaan idhahdo reer baxdo culama diinka hogaaminayaan sidaa ad u joogtaan inta joogta iyo inta maqanba aan ku dhaqaaqno saacaddan howlgalladoodii iyo shaqadoodii gacantaa lagu hayaa sidoo kale reer galmudug guud ahaan dadaalka iyo hawsha lagu jiro horena loogu jiray waa inaan laba jibaarno toban jibaarno inta ka dhimanna ku soo biirto kollayba ilaahay iidankii waa jabeen wayna jabayaan yaan laga qadin oo laga maqnaanin oon berri deegaanno gaara ama deegaan la dhihin ku- deegaan hebelaa maqnaa kolley gu- waa guulaysanaynaa insha allah waana laga guulaystaye reer galmudugna waxaan leenahay aan isugu tagno haddii hadda ka hor nin odaya wuxuu yidhi haddaan eh, gacanta waa saarana waa intaasoo maalmood haddii qaar soo daahana waa intaasoo maalmood marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaysan maalmuhu nugu- nugu dheeraane aan soo gaabinno kuwaas waa waa laga guulaysanayaa insha allahu mar bal in badanna waxaan ku celcelinaynaa oo ku celcelinaynaa inay culimaadudiinku siday horeba hoggaanka ugu ahaayeen haddana nugu horkacaan oy ho- bulshada u- u u cilaamiyaan oo waa u cilaamiyeena dha- ay dhaqaaqno insha allah oo reer baxda dadaalkaas la fari mayo ee iyagu horey u farnaayeen horeyna uga keeneen eh, libin iyo guul uga keeneen iyadoo sida maanta loo soo wada jeedo aan loo soo jeedin
waa axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug halkan waa dalsan warka subaxnimo ayaad dhageysanaysaan garaad xuseen garaad maxamuud garaad cagey oo socdaallo nabadeed ku marayey deegaanada somalilan iyo puntland ayaa muqdisho si weyn loogu soo dhoweeyey abuukardeex ayaa warkan sii dhammaystiraya garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa lagu soo dhoweeyey garaad xuseen garaad maxamuud garaad cagey oo socdaallo nabadeed muddooyinkan dambe ku marayay deegaanada somalilan iyo puntland garoonka diyaaradaha markii uu kasoo degay kadib waxaa loo soo galbiyey halka ay taallo gogasha soo dhoweynta waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiray siyaasiyiin odayaasha dhaqanka barbaarta gaashaaman iyo qeybaha kala duwan ee bulshada
سلالي سولا سعودي سولا سعودي
garaadka oo si kooban ula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey socdaalkiisa anigu waxaan u baxay safar safarkaas waxaan ma ahayn dalka dibaddiisa ee gudihiisa u ahay waxaan ka bilaabay oon ka degdhay hargeysa waad waxba idinma seegano haddee ee, waxaa lu- waxaa lagu hayaa dalku waa ee, laba kun labaatan saddexdeeda la jooga oo hal bumbaylo ku wada dhex jira meediyaha meel walba fududeeyey waxba idinkugu celin maayo wax idin seegan uma jiraan hargeysa sida laygugu soo dhoweeyey waad aragteen berberaan haddana baryey waad aragteen jidkaan safar dheer ku maray beldaankii xiriirayaan maray saldhigu ceyrogaabaa haddana afarti maaragtay ah, loo kala deganay si midna maa haddana laygugu soo dhoweeyey dabadeed waa ka sii soconnay haddee dhulkii aad inta badan u taqaan oo buntlandaan haddana galnay oo ceerogaaba iyo dhulkaas ka buskicinnay haddii alla qadaraahu baranaan tagnay calmadow iyo maaragtay laasqoray iyo dhul- aan tagnay kadi qadiimga aheed safarkaygu boosaasow tega boosaaso haddee waa waxa ka dhacay waad aragteen muddo shan lix habiin ahaan joogay inaan laba habiin joogaan aa qorshuhu ahay laakiin waa wafdigan hogaaminayay anigaba waxay nagu qaadatay muddadaas kalgacaltooyada leh leesukayna dhiibay sidaad aragteenna lakugu soo dhoweeyey soomaali soomaalinimo rabta oo walaalnimo rabta oo dadnimo leh dhaqan qiimo iyo karaamo leh ee dad isjecel iyo deegaan nabada ayaan halkaas ku soo arkay waxaan leeyahay haddee ilaahay ha siyaadiyo xagga intaan joogana waa waa- waa maaragtay ah, ilaahay waa ugu barya in ilaahay u siyaadiyo annagana israarkaas allaha maaragtay ah, waxa naga dhiman hadda meel fiicanay maraya waxa dhiman allaha dhammaystiro soomaali dhammaanteedna allaha dhammaystiro howlaheeda dib ayaan u wada hadli doonnaa ee, warar- ee, wixii aan u tegey iyo howlihii aan soo soo arkay dib ayaan ee, idinla wadaagi doonaa iyadoodan qoraxoona oo hoos la fadhiyaan idin sheekay doonaa waxaan leeyahay tolka tol guuleed soomaalinimadana kor allaha ka dhigo beriga haddii rabbi qadaraa waxaan ku faraxsanahay in shantii soomaaliya laygu soo dhoweeye in gorgaatinimo laygu soo dhoweeye in maaragtay hiraabnimo laygu soo dhoweeye in muduloodnimo laygu soo dhoweeye haddii alla qadiraahu waa intaasuba waxay gelinaysaa ee maaragtay farxaddeera iyo qiiradeeray leedahay walaalka walaal guuleed allaha ka dhigo qumana allaha qawiyeeyo qalloocana allaha soo toosiyo dalka iyo dadkana nabad allaha yeelo dalka iyo dadkaba nabad allaha yeelo halganka ee lagu jirana guul allaha ka dhigo guul allaha ka dhigo guul allaha ka dhigo inti dhimatay allahuu naxariisto waxaan maaragtay horena uga taxsiyey haddana ka taxsiyeynaa wiilashii tirada badnaay oo iyagoo halganka ku jira dhintay ilaahay waxaan uga baryaa jannatulfardowso in alla ka waraabiyo owlaadday ka tageenna in ilaahay koronkoraan koris doonin allaha ka dhigo koronkoraan koris doonin allaha ka dhigo ee iyagana jannadi fardowsa alla ugu bashaareeya intii ay ka tageenna sabri iiman allaha ka siiyo beddelkoori nabaday jiraan inay nabad allah reerka ku siiyo dhiigoora kii lagu dheefsado allaha ka dhigo kii dalka ku xirooba allaha ka dhigo saddex tobankii leegada ahay allaha ka dhigo inta hirtana allaha xasilisho begoora iyo bidinkooraba bir allaha ka dhowro begoora iyo bidinkooraba bir allaha ka dhowro cadowgana allaha jebsho cadowga allaha jebsho walaalayu soomaaliya dhiig iyo dhaqaba waa ka soo dhereegtay ee soomaaliya bogeera barcod allah isu marsho bogeera barcod allah isu maryo ilaahayaan u baryaynaa maaragtay dhaqanka qiimaha badan iyo doobabka qiimaha badan iyo ummadda fadliga leh ducadoora allah u aqbalo anigu waa layga duca badan yahay ducana waa layga anugaya laakiin beriga faraxa iga keeno ummaddaan haddaan arkaan aan maaragtay faraxa iga keenay waa mahadsantihiin waxaanan leeyahay kun iyo kow jeer mahad oo idinka gaarto dadka amba waayeelka ah amba dhalinyarada ah amba haweenka ah ee sida qiirada loo xamaasadda le u soo baxay waa u mahad celinayaa waana gogolaan isugu imaanaynaa warkina meediyaha waxaan la wadaagi doonaa anigoo xasilan aad iyo aad aadna u mahadsantihiin shirkuna waa noo xelan yahay guul
abukardayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
wahagaga dhegaystayaal guud ahaan warka habeennimo waa warka subaxnimo aad ka dhegaysanayseen dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel